Wasaaradda Xanaanada Xoolaha dhirta daaq ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa warbixin muhiim ah ka soo saartay xaaladda caafimaad ee xoolo dhowaan loo qaybiyay qoysas barakacyaal ah oo ku sugan waqooyiga magaalada Kismaayo. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalladay wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland ay uga gol leedahay taageeridda dadka nugul ay saameeyeen abaaraha iyo barakaca. La taliyaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland, Dr. Shukri Maxamed ayaa ka warbixiyay sidii ay u daaweeyeen xoolaha ay dhowaan u qaybiyeen qaar ka mid a barakacayaasha ku nool deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo.
markay timaado dhanka barakacayaasha xoolaha intaan loo qaybin inka hore caafimaadkoodaan marka hore aan eegnaa xoolo aan caafimaadkooda la fiirina wasaaradda ay soo marin lama siiyo bulshada sababta waxaa laga yaabaa neefka inuu xanuunsan yahay xoolo xanuunsanna waxaa bulshada waxaa waaye caqabad bay kusii noqonayaan waxay abuuri karaan cudurro kale sida zoonotic diseaska inay dadka dee cudurro u gudbiyaan saa darteed wasaaradda waxay ka duushaa inay si fiican ula tacaasho xoolahaasi oo ay caafimaadkooda ka eegto oo macnaha iyo tayadooda ay weliba fiiriso markaa kadib aa loo fasaxaa in hay-adihii kale ay u qaybaan dadkii bulshadii ay u qaybaan xoolihii si loo helo xoolo caafimaad qabaan iyo bulsho caafimaad qabto markii la dhoofinayo waxaa waaye maxjarka ayaa inta badan waxaa waaye hoosha qabtaa dhakhaatiir wasaaradda ka socotaa joogaan maxjarka baaritaan guudaa loo sameeyaa wixii xanuun meesha lama dhaafiyo oo waa la celiyaa xoolaha caafimaadka aba dhammaantoodna waa la dhoofiyaa ee gobo waxaa loo dhoofiyaa waddamadan ee bariga dhexe sida cumaan iyo waddamo kale loo dhoofiyaa marka intii hadda aan bilownay dhoofka xoolahana wax badan baan xoolaha ee dhanka dhoofka ka qabanay ka wasaarad ahaan tiro badanna waan dhoofinay haddana insha allah qorshaha waxaa noogu jiraa in aan dhoofino insha allah ariga oo kale in la dhoofiyo la hagaajiyo meel lagu dhoofiyo maxjarkana la kordhiyo qorshayaalka noo yaallaa kuwaas waay